ka mudana intaas si aanu ku dhaafno laantaafka soomaaliga ah ee b b c iyo qadarada adeega bulshada halkaad kala socotaanna waa idaacadda markabley haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii gaarka ahaa ee waxbarashada qadar maxamed silaas siligdin ayaa la diyaaraa qadar
مرسلك يحيى عبد الرزاق صوفي مرسلك يحيى عبد الرزاق صوفي
asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara ooanu kaga hadlayno waxbarashada maanta iyadoo maanta ay ku beegan tahay sideedda bisha sebtembar oo ah maalinta akhriska iyo qoraalka daawadayaal dhegaystayaal barnaamijka daawadayaasha waxa ay nagala socon karaan barta facebook ee radio markabley dot com iyo weliba sidoo kale dhegaystayaasha iyagoo nagala jaan qaadi kara radio markabley dot com sideetan iyo sideed dhibic sideed megahertz daawadayaal dhegaystayaal barnaamijkeena maanta waxaanu kaga hadli doonaa sida loo ciribtiri karo jahliga iyo weliba sidoo kale sida loo tayeyn karo akriska iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta akriska iyo qoraalka barnaamijka oo ay gacan weyn ka geysatay soo gudbintiisa hay-adda unicef oo kaashanaysa hay-adda u s a qeybta waxbarashada waxaa maanta marti noogu ah waxaa maanta marti noogu ah kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka gado aadan xirsi aadan aadan ugu horeyn horta kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada iyadoo maanta ay tahay sideedda bisha sebtembar laba kun iyo labaatan maalinka akriska iyo qoraalka
اه ودوحي ودوحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا أبو فرحتنا إن مانت برنامج كان كشف بيبدأه أنا هو فرمينا وحبرشنا دور كده جبلان ستي ريجنال كواليتي إشورنس أوفيسار مركا هدان كواليو عالم حس عالم عالم كاس وانا ليس إلى و وحمد وحمد أنتم وحبوك عن وحبرشنا waxaa ka qaybgashada waxa ugu fiican waa waxbarashada waxaa fikirka dhibatada waxa ugu fiican waa waa waa waxbarashada barnaamijka ay maanta saaxiibada ay igu yeereen oo yahay waxbarashada waa mid aan muddo dheer ilaa soddon iyo jarjaran ka soo shaqaynayay hadda oo nahay kormeeraha waxbarashada gobolka gado jubbaland state alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale waxbarashadu waxay u qaybsantaa toos iyo dadban waxbarashada tooska ah iyo midda dadban midda tooska ah iyo dadban labadaba sagaashan iyo saddexdi ayay gobolkan kada ka bilaabeen waxaan si dheer oo xawaarid dheer u toomarnay dadkii waxbarashada eelka u ahaa dadkii waxbarashada eelka u ahaa markaan waxbarasho leenahay annaga waxaan u aqoonsanahay inuu qofka waxbarashada ah ka soo baxay dug dugsi uyahay macnaha dugsiga tababarka dugsiga tababarka macalimiinta inuu ka soo baxay dugsiga tababarka macalimiinta xalale midka kale inuu yahay laboy labadaas wixii aan ahayn waa mid dhexdhexaad iska ah ee waxbarashada dhex socda dadkaasi sagaashan iyo saddexdii waxaa waxaa loo suura gashay inaan dadkii macalimiintii laboy iyo macalimiintii dugsiga tababarka xalale ka soo baxday inay gado gacanta ku qabtaan
waa mahadsanyahay barnaamijka wasaaradda waxbarashada oo maanta barnaamijka nagala qayb galayo marti noogu ah ee dhegaystayaasha barnaamijka waxay aaraadooda noogu soo hagaajin karaan barta facebook radio markably dot com qaybta teleefanada ee fariimahana dhegaystayaasha waxay noogu soo diri karaan teleefonka lambarkiisu yahay eber lix hal lix lix labaatan iyo aan ku celiyo eber lix hal lixdan iyo laba sagaashan iyo afar sagaashan iyo shan waa lixdan iyo lix
sagaashan iyo afar sagaashan iyo shan markan waxaan jeclahay inaan si guud barnaamijka aanu u guda galno iyadoo oo hordhaca barnaamijkaan idinkugu sheegnay in barnaamijkan uu yahay barnaamij waxbarasho maanta aanu kaga hadlayno akriska iyo qoraalka maanta waa maalinta sideedda sebtember aadan waana maalinta akriska iyo qoraalka horta kusoo dhawow maalintaas ayada waxaad naga siisaa warbixin kooban muhiimadda ay leedahay maalintaasi
alxamdulilahi rab alcaalamiin maalintaasi waa maalin weyn oo qiimo leh marka arinkiiyo qoraalka markaan xasuuso waxaan dib u xasuusanaynaa ololihii kun sagaal boqol iyo sideetan iyo afartii oo bini aadamka dadka laga yahay ka waa maalintaas maxaan ku dhadaa min bilow ilaa dhamaad ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta uu hogaaminayo macalinkii weynaa ee ummadda oo ummadda maxamed siyaad barre la dhaqaajiyey ardawla ka jeesi ka jeer dalka soomaaliya raaskarbood ilaa raas xaseer waxa weeye macnaha maalinkaasi waxa weye waxaa dadka gaaray in la baro maxaan ku dhahdaa barta soomaalida wixii maalinkaa ka dambeeyey waxaa la baray dadka aqoonsi akris qoris waa halbeega waxbarashada aqoonsi akris qoris aqoonsi hooyada masagada dashiyadaysa iyo gabadha xoolaha wadato iyo midka magaalada jooga iyo midka suuqa ah labadaba waxa weeye waxa intaa ka dambeeyey uu taabagalay aqoonsiga iyo akriska iyo jahliga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal sagaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadka soomaaliyeed waxbay barteen oo maxay barteen afkoodi hooyo inay wax ku qoraan wax ku akriyaan wax ku dirsadaan dugsiga hoose saaxe sare ilaa jaamacadna hawshaasi halkaasi ka baxday marka muhiimadda ay waxbarashada leedahay waxa weeye wax waxa weeye wax waa wax la soo koobi kara ma aha halkudhejada waxaa kamid ah alxulmu nuuru waljahlu dulaamu man dalaba alxula sahla layaali alxamdu lilahi rab alcaalamiin arrintaasi faa'iidadeedi ilaa ma dabanayna
waa mahadsan yahay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada daawayaal barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya radio markabley dhegeystayaashana waxaa nagala socdaan mawjad f m ka sideetan iyo sideed dhibic sideed mecartis aadan wana usoo laaban doonaa su-aalaha guud ee barnaamijka marka waxaan jeclahay inaan akriyo warbixin kooban oo ka hadlaysa maalintan iyo waxa ay tahay maanta waxay ku beegan tahay maalinta akriska iyo qoraalka caalamiga ee sideeda sebtember laba kun iyo labaatan waxyaabaha la qabto waxaa kamid ah howlaha wacyigelinta waxbarashada iyo qorista iyo akriska maalinta caalamiga ee akriska iyo qorinta waxaa la qabtaa sideeda sebtember sanad kasta si kor loogu qaado wacyiga iyo welwelka dhibaatooyinka akriska iyo qoris la-aanta ee ka dhex jira bulshooyinkeena maxalliga iyo sida adduunka oo kale ee uga jirto maalintan caalamiga ee akriska iyo qoraalka waxaa la aasaasay sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii waxaana ku dhawaaqay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo yaqaano unesco haddaba si loo xusuusiiyo dadweynaha ahmiyadda ay leedahay akrista iyo qorista oo ah arrin sharaf iyo xuquuq aadana ah ayaa maalintan caalamiga qorista iyo akriska waxa ay ku keentaan lahaanshiyaha caqabadaha akriska la-aanta iyo weliba sidoo kale qoris la-aanta hoyga bulshada maxalliga halkaasi oo akrista iyo qoritaankuba ay ka bilaabmaan kastoo horumaro badan laga sameeyey hagaajinta heerka akrinta iyo qoritaanka in ka badan konton sano iyada oo maalintii ugu horreysay ee akhriska haddana akhristayaal badan ayaa weli la haysataa dhibaato caalami ah waxaa loo malaynayaa in ay jiraan in ka badan toddoba boqol iyo konton milyan oo qaangaar ah oo adduunka oo dhani ku nool inaysan wax akrin karin waxna qori karin aafada akhris la-aanta iyo qoris la-aantuna ay wada saamaysay dhammaantood maraykanka qiyaastii soddon iyo laba milyan oo qaangaar ah ayaa waxaa lagu soo waxaa la sheegaa in aysan waxna qorin waxna akrin karin haddaba qaamuusku wuxa uu kala qeexayaa akhriska iyo qoristu inay tahay tayada iyo xaaladda waxbarasho adiga oo awood u yeesha wax akrinta iyo qoristu waxa ay tahay muhiim shaki kuma jiro in wakti badan aad ku bixiso akriska qadka tooska ah waxa ay u muuqataa wax aan caadi ahayn in aad barato in ay jiraan dad ku nool kana shaqeeya bulshada oo keliya akrin kara qoraalka laakiin aanan awoodin in ay qoraan buug bugaagta iyo weliba sidoo kale goobaha makhaayadaha caalamiga wadooyinka iyo codbixiyayaasha buugta tilmaamaya iyo dhaqaatiirta warqadaha ay qoraan ma qiyaasi kartaa inaad dhex mushaaxayso nolol casri ah adigoo aanan lahayn awood aasaasi ah oo aan wax akrin oo aanan waxba qorin kartida akhriska iyo barisla'aanta bulsho kasta oo maxalli ah oo adduunka ku nool waxay ku sababtaa in ay noqoto bulsho aan horumar gaarin lakiin maalintan waxa ay tahay maalin caalami ah oo loo asteeyey maalinta qur-aalka iyo akhriska maalinta caalamiga ee qur-aalka iyo akhriska waxaa loogu talagalay shirarka caalamiga ee wasaaradaha waxbarashada kuna saabsan ciribtirka akhris la-aanta iyo qoris la-aanta sanadkii ku xigay unesco ayaa hogaanka qabatay waxaana ay ku dhawaaqday sideeddii sebtembar inay tahay maalinta akhriska iyo qoraalka caalamiga iyadoo ujeedada koowaadna ay tahay in la xusuusiyo bulshada ahmiyadda ay leedahay akhriska iyo qorista shaksiyaadka bulshada iyo baahida loo qabo dadaalka xoogan ee ku wajahan bulshooyin badan oo wax akriya ah hal sano kadib bulshada caalamku waxa ay aqbashay caqabadaha soo afjaraya joojinta akhris la-aanta iyaga oo ka qayb qaadanaya maalintan caalamiga ee akhriska iyo qoraalka haddaba maanta oo ay maalintaasi ku beegan tahay ayaanu barnaamijkan ugu talagalnay sidaanu hordhaca idinkugu sheegnayna daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka waxaa gacan weyn ka geystay hay-adda unicef oo gacan ka helaysa hay-adda u s a markan waxaan jeclayna usoo laabtay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland gobolka gudo aadan waxaad ugu horreyn warbixin guud naga siisaa xaaladda waxbarashada dugsiyada gobolka
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آه، دكسيانا وحبرشنا قبل كدو آه، دمان جبل ستيت waxay soo bilowdeen kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddex ilaa iyo maantana way socdaan waxay isugu jiraan hoose dhexe sare ayay maanta marayaan mar waxaa jirtay bilowgii hay-adaha waxaa weeye markii waxaa go-an waxay waalidiinta bulshada gobolka gado waxay go-aansadeen ummadooda ama caruurtooda wa- waxay go-aansadeen in ay wa- caruurtooda ubadkooda wax baraan ayay go-aansadeen kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex ilaa iyo maanta oo waxbarashada gobolka gado jubbaland state waxaa weeye annagoo raacayna educational structure structurekanaga oo awaamiirta ku kala qaadano ilaa iyo jubbaland state ilaa iyo ilaa iyo heer gobol oo aan maanta joogno oo waxbarashadooda tahay hal mid wax ka wax wax ka dhaxaaxaad la yidhahdo ma jiraan oo dhaxdanada ah oo daratiibada iyo tilmaanta sida loo kala sarreeyo aan u kala qaadano ilaa iyo federaalka haddii aan nahay bahda waxbarashada waxaan ku soconaa halbeega waxbarashada loogu talagalay hoose dhexe sare ilaa jaamacad ah jaamacad may jaamacad yaanan usii gudbin ilaa sare ayaan ku egnahay anoo ah kormeerihi waxbarashada gobolka gado runtii waalidiinta waxay go-aansadeen in oo runa waxay go-aansadeen inay ubadkooda waxbartaan ayadoo arrintaasi haddaan hoos u yara noqdo sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo two zero for two zero fourteen hay-adda ushef ayaa waxaan colinayaa xusuusteed iyo mahad colin aada u weyn sababtoo ah education maana unicef education sector waxay waxbarashada gobolka gado iyo central south zone ay gaarsiisay meel runtii bahda waxbarashada oo keliya ayaa ina soo jirin oo ayna ku jirin ila qabso ama ila qabso markaa gurigeeda waxaa weeye aan kugula daardo maya ninka waxbarashada ka mid noqonaya central south zone ama education sector waa nin u tababarin wasaaradda waxbarashada ama la soo lahaal ama waa inuu la soo lahaadaa ama waa inuu dugsiga tababarka macalimiinta hadduu meel kale ka soo baxayna dugsiga tababarka macalimiinta shahaadadeeda waajiso hadduu la soo laga soo baxayna waa midaas taas waxay suuragelisay in waxbarashada tooska for loo kala baxo saddex qaybood formal education oo ay mas-uul ka noqdeen educational mobilise kuwa kale number two teacher of training macalimiin wax tababarta oo ilaa hargeysa ilaa meeshaan ilaa gobolada dalka oo dhan maalinba meel tagta oo macalimiinta tababara iyo non formal education oo ah waxbarashada dadban waxbarashada dadban oo ayagu maxay qaabilsan yihiin waxbarashada dadka waaweyn iskuullada ayay tegayaan tobankii saacadood ad ka bilowdo degmo irideeda furan tahay male waa la fadhiisanayaa koowaad labaad saddexaad bay gaarayaan ilaa xad aqoontidaasi haweenkaan magaalada iska darano suuqa iska aadayo xisaabta aan waxba kala aqoonin ilaa labaatan ilaa soddon kiilo bur ah waxaad ku bedeshaa intaas ilaa baabuur masaka intaa ku bedel maxaan ku ihahdaa kiilada intaa u jar ilaa ay bartaan xisaabta macnaheeda kala duwan xisaabta ku dar ka jar ka dhin عاد toban ka saac ilaa inta qoraxda ka dhacayso waxbarasho dadban ayaa soconaysay gelinka horena waa waxbarashada tooska ah oo macalimiinta ayaa toos ku haysay intaa waxaa dheer waxaa la yidhahdo c e c community education committee waa maxay mas-uuliyadooda qof walba role and responsibility regional education officer wuxuu leeyahay role and responsibility regional quality assurance officer wuxuu leeyahay role and responsibility district education officer wuxuu leeyahay role and responsibility headmaster wuxuu leeyahay role and responsibility teacher wuxuu leeyahay headmaster wuxuu leeyahay role and responsibility teacher wuxuu leeyahay role and responsibility okay macallin wuxuu leeyahay role waalidka wuxuu leeyahay ardayga oo amada child wuxuu leeyahay role and responsibility waalidiintana sidoo kale sigisiida marka loo soo dego waa dugsi walba oo ay joogaan kun arday shan boqol oo arday saddex boqol oo arday waalidiintooda markay fadhiistaan oo iska dhex doortaan guddi waxbarasho taas ayaa waxay noqonaysaa guddigii runta ahaa ee waxbarashada naga caawinayay waxaan gaarnay xilligaasi ilaa waalidiintu inay jeel ku yaboohaan masiko ku yaboohaan sisin ku yaboohaan ilaa markii dambe macalimiinta midka ugu yar laga keeno nagayle waxaa ka mid ah macalin xareed oo macalin ceelcadde waxaa laga soo gaday nagayle lafoona waxay noqotay xidhiiri in la soo gato oo insha allah qonsigiisiida ay soo gadaan waxaa weeye macalimiintii bakaarkooda loo buuxiyo hay-adahana amba ka kaaftoono haye hay-adda maxaa moodaa communityga waxay keeneen lacag intaa la-eg hay-adihiina waxay noo keeneen intaa la-eg ee xillaa xilligaasi waxaan gaarnay waxaan waxaan ka bilownay weliga buurdhuuba waxaan tagnay caws qurur waxaan tagnay dhamaso dugsiga maanta ugu qurxan wuxuu ku yaallaa dhamaso wuxuu ku yaallaa alcadde wuxuu ku yaallaa garbaaney wuxuu ku yaallaa cerwa iyo inta kale iyo wuxuu ku yaallaa luuf wuxuu ku yaallaa dool sababto ah waalidiinta ayaa waxay go-aansadeen inay ilmahooda waxbartaan macalinka aqoonta leeda meesha lagu kala tegay oo maanta xabar ay la qaylinayso waxaa weeye waalidiintu carruurtooda ma ka warqaba sida xoolihii ma u raacaan ma ku sooyidaan meesha ardayga ardayga iyo waalidku ma isku socdaan ardayga iyo waalidku iyo macalinka ma isku socdaan waalidka ma la socdaa waxan dugsiga ma booqdaa guddiga ma shiraa bishii maaday shiraan ma ku togsadaan xaaladahaasoo dhan cadcadis marka isku daro natiijada ardayga in lala socdo oo sida horey loo raaco kabacdina macalinka maadada uu gudbinayo aqoon ulahaashaa maadada macalinku uu gudbinayo waxay toos ugu dhacaysaa waa ardayga ardaygana wuxuu gudbinayaa fariin fariintana waxay u tegaysaa waalidka waalidkuna markaasu asagoo faraxsan ama xoolihi haya ama farxad ayuu u imaanaya ayuu iskuulku imaanaya taasaa waxay keentay in maanta gobolka gado ay soomaaliya o dhan ku horumarto sababtoo ah waxay bahansadeen carruurtooda inay waxbartaan wax kale oo meesha ku jira ma jiraan wixii kaloo intaa ka baxsan hadeeyo waktiga duida ka dhum asalaamu calaykum waa mahadsan tahay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada oo barnaamijka nagala qayb gelaya ayuu ahaa dhegeystayaasha waxaa naga xusuusin ah in barnaamijka fariimahooda noogu soo diri karaan telefonka lambarkiisu yahay eber lix hal lix lix labo sagaal afar sagaal shan iyadoo qeybta facebookana dhegeystayaasha ay aarahdooda noogu soo diri karaan aadan waxaad kasoo sheekeysay warbixin dheer ama taariikh dheer oo ku saabsan waxbarashada xaaladda gobolka hadda waxaa la galay imtixaanaad dawladdu ay qabatay dadkuna waxa ay ka dhiibanayeen su-aalooyin kala duwan maadaama afarta arday ama tobanka arday ee ugu horeyso dhammaantoodba ay gobolka gado ama dowlad goboleedka jubbaland ay kormeeraha hadda wasaaradda waxbarashadooduga aad ka tahay ay ahaayeen adigu dareen noocee ay kugu dhalisay markii ay soo baxda horta natiijada imtixaanka
aad iyo aad aada iyo aad waxaan waxay noqotay mid aan aada ugu farxo waa wax lagu farxo oo waalidiinta gobolka gado o dhan way farxeen macalimiintii way farxeen agaasimaha macalimiintii aad bay u farxeen waalidiintii aad bay u farxeen wasiirka nagahandar wuu farxay axmed siyaax wuu farxay maxamuud wuu farxay dhammaan agaasimayaashanada waacaha sectorada waxaan marka horeba ka soo hadlay educational structureka naga waxaan nahay team work educationka waxaan soomaaliya o dhan uga fiican nahay waxaan nahay min jubbaland state wasiirka nagu koreeya agaasimaha naga guud tim isku xiran macalimiintana sidoo kale macalimiinta waaa waxaan uga kormarnay oo farxadaasi markaan aada u farxnay waxaa la yidhi ol baan maalmahoodi marka ay wareysatay waxaan ka sheegay kalaabeli makaroonkaa kala reebo haddee haddii waxbarasho un la wada yidhi waxaa weeye qof walba man dalaba lula saaralayaali habeenno badan haddaad rabto meel sare inaad gaarto habeenno badan soo jeed haddii aad rabto meel sare inaad gaarto habeenno badan soo jeed haddii aad rabto meel sare inaad gaarto habeenno badan soo jeed oo macalina maxay tahay haddee waxay aad ku soo jeedo umaad natiijadeeda soo taabanaysaa macalinka maadada aqoonta uu u leeyahay uu ardayga gaarsiiyey risaltigeeda waxay noqotay inaan maanta aan gaarno inaan maanta aan soomaaliya oo dhan inaan ma buundooyin lagu farxo inaan keenno waxaan stateka iyo federaalkaba ka rajaynaynaa farxaddaasi inay nooga run sheegaan oo labalabada xamal ka jirta waxaa weeye waxaa weeye cadaaladda ka farmarta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markan waxaan u baaqayaa farsamayaqaanka barnaamijka maanta yaxya cabdirasaaq soofe
tagto timaadi tagto timaade iyo tantaagan taariikh baa qoraysee haddaan tacliinta la baran sow tacabka saaran maaha haa ruf kastood martaa tabeellac ka taagan tallaabadaa qaadaba tacliim baa laga helaa talo waa tii ilaahay ku tababarta akhriska qora'kana toosiya nafta aan la tababarin lagu laylin tusmada tiir adag ma yeelatee ta muuqata eeg toosu aad waxbarashada oo iska tir iska tir jahliga
soo dhowaada dhegaystayaal waa inoo sharaf inaan idiin soo gudbinno ilaa akhriso oo ah buug sheekeed ay curiyeen arday ay hay-adda u s aid iyo unisef ugu talagaleen carruurta soomaaliyeed buuggan sida farshaxamaysan loo diyaariyey waxa uu astaan u yahay ololaha akhriska dhigaalka iyo aqoonta oo ay soomaalidu hormuud u tahay kana soo bilowday carwo buugeedkii muqdisho ee bishii agosto sanadkii labada kun iyo sagaal iyo toban ka sokow xirfadda aasaasiga ah ee qoridda iyo jirooyinka hal abuurkan waxa uu ballaarinayaa awoodda ardaydu ay u leedahay inay naftooda ku cabiraan sheeko tebin qorid iyo sawirid intii lagu guda jiray sanad dugsiyeedka laba kun iyo sagaal iyo toban iyo laba kun iyo labaatan waxaa ardayda soomaaliya oo idili ku dhex fiday dhaqanka akhris qoris iyo waxbarasho baahsan oo ahaa yoolka carwada buugaagta ee muqdisho xirfadley soomaali ah oo isugu jira qoraayaal iyo farshaxanaystayaal ayaa booqday shan iyo toban dugsi oo ku yaala deegaamada xoolodhaqatada iyo xoolodhaqato beeralayda waxayna u faa'iideeyeen boqol iyo konton arday oo aan horay fursadan oo kale u helin ardaydan oo ay da-dooda u dhaxayso toban ilaa iyo siddeed iyo toban jir waxaa la isaga kala keenay sagaashan iyo lix deegaan waxa ayna qayb ka yihiin mashruuca waxbarashada dadban ee aasaasiga ah oo ay maalgeliso hay-adda gargaarka dibadda u qaabilsan waddanka maraykanka ee loo soo gaabiyo u s aid ayna wax ku bartaan in ka badan labaatan kun oo arday oo ku kala nool dowlad goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya facyaal badan oo ardayda soomaaliyeed ay daroonkooda ku cabiri jireen tish iyo maanso ayaa u s a iyo unisef waxa ay ku dhaadanayaan in ay taageeraan sheeko tabiyayaasha jiilasha dambe
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay farsamayaqaanka barnaamijka iyo qadarkaasi dhextaalka daawadayaal barnaamijka barta facebook radio markabley aad kala socotaan dhegaystayaasha barnaamijka ee radio markabley waxay nagala jaan qaadayaan siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magaad aaraahda dhegaystayaasha wa- ama su-aalo weydiinta barnaamijka maanta mas-uulka nagala qaybgalaya ee ah kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada waxaad nagu soo hagaajin kartaa telefonka lambarkiisu yahay ber lix hal lix lix labo sagaal afar sagaal shan ee markan aan usoo laabto ee aadan xirsi markan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal khusayso muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qorista waxaa jira dad badan oo qaarkood hadda isticmaalo teleefonadan la iskala hadlo aanan fariinna ku qori karin marka ay doonayaan in ay qof wacdaanna qof ula imaanayo deetana dhahayo qofii waa muhiimad noocaa ahay dadkaasi u leedahay inay wax akriyaan waxna qoraan
horta berrintaas intaan gudbayn waxaa wey waxaan xasuustay aniga waxaan horta waxaan hortagaa regional quality assurance jubbaland sida wasaaradda waxbarashada iyo ilaahi tacliimta sare jubbaland state cali cali diyaar xidhay oo mar walba jecel xalayna aan u sheegay inuu barnaamijkan oo muhiimka ah uu nagala qayb geli doono oo waxaan haddana runta u garanayaa mar walbo habeen iyo maalinba waa nin inaa maaragtay waxbarashada jecel horumarkeeda tayaynteeda qiimaynteeda oo manhajka maanta hoose dhaxal sare loo qoran inaan daba istaago oo qiimayntiisii ilaa saaka arday aan ku qiimaynayni intaa markaan usoo baxo barnaamijka aan usoo noqdo waxaa layaa learning and teaching learning and teaching waxaa weeye waa baris iyo barasho learning and tourism wax kasta oo qofka la barayo hadduusan uusan tul wadanin learning and teaching learning and tourism learning and teaching learning and tourism hygiene and CEC taas waa halbeegyada aan ku qiimayno waxbarashada marka waxaa weye qofka waxaa muhiimad u leedahay dee qofka hadduusan waxbaba haddii qofka wax la barayana waa in uu helaa macalin macalinkaasi waa inuu yahay aqoonsi akris qoris sadex mar waa inuu xaraf ba waa inuu bada aqoonsado ba wuu ku dhawaaqay ba wuu qoray markuu xarfaas qoro oo capital letterki iyo small letterki dhammaantood u kala baxaan waxaa weye markaasi wuxuu ogaanayaa markaa shaqalada iyo shibanaha ayada taasi macalinku waa inuu shaqaladeeda kala garanaya a a e aan ugu socodsiiyo xarfaha siday u kala kamidtaha letter iyo small letter shaqal dheer iyo shaqal gaaba dharg wuxuu ku tegahayaa marka muhiimada markaa idhaahdo abriil dhali weel jee ga yani markii dambe muxuu ogaanaya wuxuu dhadhansanayaa inuu wax akri karo waxna qori karo waxna dirsan karo fariinna diri karo taasina maxay u noqonaysaa waxaad asagoo mugdi ah oo indhihii u kala qaadneen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag waa mahadsan tahay aadan mar kale waxaan jeclahay inaan kugu celiyo su-aal kale oo ah gobolka gedo marka laga hadlo waxaase kormeerihii guud ee waxbarashada ma qiyaasi kartaa tirada dadka u baahan xilligan marka la eego in wax ay qoraan in laga caawiyo iyo inay wax akriyaan in laga caawiyo
horta waxaa weye meel xarun kasta markaas in qofka uu rabo inuu sameeyo daraasad ama uu ogaado in meeshaas oo ogaado meeshaasi baahida waxbarasho waxbarashadu waxay u kala baxaysaa waa toos iyo dadban tirada dugsiga maanta hoose dhexe sare noo dhigato degma ahaan markaan ogaado isla markaasi wasaaradda waxbarashada ee goobtaas ama degaankaas waxau mas-uul ka yahay inteebaad dugsiga ka maqan oo aan waxba dhiganin waxaad ka ogaan kartaa barnaamijka la ihahdo macnaha waaa marka la marka waaa waxaa la samaynayaa survey waxaad ogaanaysaa xaafadaha waxaad yani waa inta beelaha xafiiska uu kugu deganaado tirada waxbarashada u fadhida iyo tirada aan waxbaranin oo oo visitor visitor visitor visitor guri guri inaad u boqoto oo guri walba ogaato inta waxbaratay iyo intaan waxbarin guriga baa booqatay saada dugsiga imisa aadi waxaa hoose aadi saddex sare imisa aadi intaas inta miya aadi intaas inta aan waxbaranin inta aan waxbaranin waad ogaanaysaa markaad soo samaysid marka maxaan ku idhahdaa xaafadihi xaafadda koowaad xaafadda labaad xaafadda saddexaad waxaa kuu soo baxaysa displaced peopleka horta dhibka ugu daro waxaa weeye dadkii masaakiinta ah meel walba ha joogeen haddii aad wax walba waa hagaagsantihi inaad tidhaahdo waa ben dadka maanta waxbartay waa dadka xoogaa jeefkooda uu ku jiro ama dibadda loo jiro ama magaalada xoogaa ku hayso dadkii mashaqada iyo masaakinada badan iyo wax badan baa la soo maray waan laga hadli karin saasay tahay saasay tahay in la dhaha waxa way caqligu kuma siinayo marka dadkaasi ma bartaan waxba mar hore iyo mar damba laakiin mar bay noo suura gashay inaan aruurino haddana waxaa weeye ilaahay amarkiisa laakiin dadka waxaad ku ogaanaysaa markaad guri walba booqato oo aad guri walba booqato ood ogaato inta wax baratay iyo intaan wax barin oo bisform maxaan ku ogaanay to mobilizer markaad mobilizer ka tahay oo lagu diro dadkaani inaad waxyi maxaad ka waxyeelinaysaa inay diintooda islaamka aana midigta ku qabsadaan maadigana ay bartaan taas waxaa ku soo baxaysa dadka waxbarashada aaday saaka u kalahay iyo dadka aan waxba baranin oo ilmahooda ay dhulka joogaan exactly dadka masaakiinta ah ilaa saacadan dhulka ayay jiifaan ilaa wasaaradda waxbarashadu go-aansato waxbarashadu inay ayadu leedahay eelna u tahay oo dadkaan la garab diraya ay meel laga joogaan wasaaradda aqoon waxbarashadana maanta way dadkeeda aqoonta la ugu joogaa arday wax u bartay macalinkiina macalinkiina wuu haystaa qoralkiina wuu haystaa waa xilli ay wasaaradda waxbarashadu hoos iyo korba ay ka jawaabi karto
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kormeeraha guud waa tahay aada ayuu umahadsan yahay daawadayaal kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda
aad ayuu mahadsan yahay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka gadow barnaamijka ee toos nagala qayb galayay daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka waxa uu yahay barnaamij aanu kaga hadlayno sida loo celib jiri karo jahliga iyo weliba sidoo kale muhiimadda ay leedahay akriska iyo qoraalka iyada oo maanta ay tahay maalinta sideedda september oo ku beegan waa ku socon doona ee ku beegan maalinta akriska iyo qoraalka aadan waa mahadsan tahay sida wanaagsan barnaamijkaad kaga qayb gashay qool dhegeystayaasha qadka telefonka barnaamijka ayaanu u furi doonaa iyaga oo nagala soo xiriiri karo eber lix hal lixdan iyo lix labo sagaal afar sagaal shan qaybta facebooka dhegeystayaashana aanahooda halkaas ayay noogu soo diri karaan annaguna halkaas ayaan ka adrin doonaa ra'yigooda ama tus wixii tala iyo tusaale waa inoo hayaan aan kusoo laabsado marka la eego waxbarashada iyo weliba sidoo kale dadka aan waxbaran waad ka soo hadashay laakiin midda aan jeclay inaan ku weydiiyo waxa weeye hadda oo afarta arday ee ugu sarreysa gobolka ay yihiin ardayda imtixaanaadka shahaadiga dugsiga sare weliba galaaska afraad ka fariisatay gobolka gadow ma la is odhan karaa ardaydaasi waxa ay ka faa'iidaysteen fursad ay u heleen in imtixaanaadka oo soo dusay ay helaan mise waxa la is odhan karaa waa dad muujiyey dadaal iyo karti kuna tegay halkaas
bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaahay baa mahadi shukri iskale anigaas haddaan jawaabtaas kaaga jawaabo ardayda maanta guulaysatay waa jab waana qalab waana wax laga xumaado qof wan qof yani waa wax laga xumaado ardayda yani arday labiyo toban bilood sagaal bilood sagaal bilood aan seexanin oo macalinkiisi waalidkiisi maamulkiisi ilaa jubbaland state hal tim work wadaa oo nin walba kuwashaneerkiisii iyo cashar walba isaxitaankiisii iyo xaadirintiisii lala socday meel uu ku socday guusha u gaaray in lagu sheego waxyaabo khaldan waxaa weeye waa wax laga xumaado waxaana weeye kalaha yani ada qof walba wixii uu tabcalay yala soo baxa waxaa weeye waxaa weye dadaal ay macalimiintu dadaal ay macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda iyo maamulkooda min degmo min gobol ilaa state ilaa federal isku xiran ayay mida dharkeedi weeye mida dharkeedi iyo jawaabteedi waxay noqotay inay qofkii qofkii man jada wajada wadariiqu raaxatika qofkii dadaal ugu gaara man jada wajada sababtoo ah filan ma naqaano beer ma naqaano tasi ma naqaano liilo ma naqaano waxaa way geeli iyo libaax iyo dhulwaaxi haya iyo nalmow iyo wax kaloo ma haysanaba sababto ama yani aqoonta markaad ama borama tagto ama ama cabuud tagto ardayda waxay ku xariisan yihiin magcilla tasi ma haysano anadara gurgurux ma haysano dadkaan ku qabsa ku qali maysid maya wasaaradda waxbarashada waa wasaaradda waxbarashada anaga jubbaland state wakaas federaalna wakaas saasaan u aqoonsanahay wax kale waxaan raacana waxaa lagu tartamo iyo ardaga iyo iyo keliska iyo alxeraalaha iyo waxaa weeye bal aqoonta waxaan in lagu falaado oo male xiir baabuur ma naqaan tagsi ma naqaano jablo maxaan garaabaa waxa baabuur daba ordaysiyo liiday iyo badda aad sheegaysaa iyo waxaan shuqulku malay xarab waxaa la raacay sida xoolihii waxaa loo raacay maadooyin nin walba aqoon u lahaantaa macalinku waa maxay waxaan rabaa inaad ii sheego macalimiintii ka timid kenya wax kusoo baratay si toosa nin walba cashirkiisu haystaa maxaa macalimiinta dhiirigeliyey waalidkii oo dhaqaalana daba taagan wasaaradkii oo dhaqaalana daba taagan wasaaradda lama qarinayo yani intii tabartooda waa dadaaleen waxa weye macalinku markuu dhaqaalo helo oo uu helo aqoontiisa hadduusa bahdeen ukunta caanaha geela gaariga adduunka ma malaykar inta nin markuu dhalanta macalinku waa shaqaynaya habeen labiyo tobankii waxaan xasuustaa garbaarey labiyo tobankii intaan saacadda la furin ma waxaa lagu jira foorada waxay ku jiraan cashar war maxaa jira adiga usoo ballaadeen maya waa maado aan sii qaadanayn waa laba iyo tobanka aroortoona soo kalleen taas marka macnaheedu waxaa weeye waa hawl la qabtay natiijadeedii waa guusha wixii khalad aan ninkii yiri bay u taallaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barashada jubbaland aadan xersi aadan ee aadan soomaaliya markaan ka hadalnayno ee maadaama maanta ay tahay maalinta akhriska iyo qoraalka taariikh ahaan marka dib loo eego goormay soomaaliya dib aynada goormay soomaaliya ka bilaabatay barnaamijka ah qorista iyo akrinta
bismi illaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahad iskale waxaa weeye taas ma aha wax dhulka yaalla waxaa weeye wixii arolihii ka hor yani arolihii wixii ka horeeya waxaa weeye adigaba waxaan ahaystar biscors iyo iyo aniga biscors waa baaqeedi iyo luqiyo maaragtay halkaas dadkii askarta ee dhaleen waxbay barteen sideedoo dadkii askarta boliiskii ilaaladii iyo maaragtay wixii ninkii bereg u dhawaa waxbuu bartay wixii kalena markii ololihii wuxuu noqday wuxuu noqday isheeg alyawm fataxtu calaya على الصوت ينادى علي والدنيا أصبحت حرية والدنيا أصبحت حرية مركو حرية مركو دعي والدنيا أصبحت حرية واجب أفريد هذا واجب أفريد حتى أغوتي من وربك بالعرض أغوتي ساعدها في بالعرض إيشك شيء أنت شخص يستمعها معنا إيشك أمسي أولا ود يس ساعدها في حروب جيلة ساعدها في بالعرض ilaa hoose qoys bay ka bilaabatay ilaa jaamacad bay tagtay hoosay martay dhaxay martay saray martay jaamacad bay usoo gudubtay ilaa adduunyadu haddee kuwii oo maxaan ku dhahdaa gumaysiga gumaysiga cusub gumaysigu waa labo mid waa kii hore qadiimka midka kalena waa midka midabada tirada badan leh hadda buu nagu jiraa saacadda lagu socdaa mid rinji asoo kala guduudan rinji asoo shaydaana wax kalena uma soo socdo wallaahi haddii dadkeenaa waxbarta ay aqoontooda oo keliya ku ekaadaan oo waxaa weeye dhiigga yarka ah ee qabiilka ah ee ku dhex jira iska bixin lahaayeen aqoonta bes aqoonta maxay kutusaysaa waxay kutusaysaa cadaaladda alinsaan yaciishu awal asaasu lcadaala cadaaladday kutusaysaa bas wax kale oo nagama hadlaaneen haddana waxaaba la yaab leh war adiga inaad dhimanayso og waad dhimanaysaa ayaa kula xsabtami doona marka waxaas aad samaynaysa ma jirto aqoonta waxaas oo dhan loogu gudaaya midda diintana midabka ku qabso maadigana waxaa weye soo raacay yani waxaa weeye subaxdaas waaga runta abri inta ka dambaysayna haddee waxaa weeye haddee nin walba wuxuu tabcado ayuu helay oo dadaalkiisa ayuu meel ku gaaray ninkii laba qoy laba ku example gurigaan iyo gurigaan gurigaana wax laga bartay gurigaana wax lama baray way kala sameeyaan gurigaan dadkiisu way way sarreeyaan waa waa hadi waa tageen gurigaan ma dadaan waxba ma baran kareetu jiidaya weli midkii kalena waxaa weye waa daktar waa saxufi waa macallin waa injineer dhan lagu tilaya waxaa weye waa waa ninkaas tegay ninka aan wax baranin waa midka dadka dhibaya dhibta dadka ku haya waa midka laga socon lahay laakiin dad wax bartay inkastoo ay jiraan kuwa wax bartay oo daawadooda ay naqtay dadka inay daawadeediyaan darun ha sheegin been ha sheegin nasaran ha gaarin dadka jahweer anagu ka hor baan joognaa laakiin dadka waxaan arkaynaa nin wax bartay oo dadka wereeriyey haddaan magaxooda sheegin waa bakala carada leeda mararka qaarkood intuu wax bartay dadka wereerinaya hana wereerin
waa hagaag daawabayaal dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada markan waxaan jeclahay qadar dhextaala inaan u baaqo farsameyaqaanka barnaamijka yaxya cabdirasaaq suufe waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay yaxya cabdirasaaq soofo barnaamijkan maanta noo farsameynayay daawadayaal waxaad nagala socotaan barta facebook ee radio markablay dot com idinkoo qeybta maqalkana nagala socda sideetan iyo sideed dhibic sideed markaas waxa aanu ku guda jirnaa barnaamijka waxbarashada oo maanta aanu kaga hadlayno ciribtirka jahliga iyo weliba sidoo kale la dagaalanka akris la-aanta iyo qoris la-aanta iyadoo maanta ay ku beegan tahay sideedda sebtembar laba kun iyo labaatan oo ah maalinta akriska iyo qoraalka aadan xirsi aadan oo ah kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee jubbaland gobolka gado ayaa barnaamijka marti noogu ah sidaan hordhacaba idinkugu sheegnay marka waxaan jeclahay inaan akriyo fariimaha barnaamijka dhegeystayaasha naga soo gaaray ee text messageka assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed deeq jaamac oo kusugan xaafadda kaskey ee magaalada baardheere aad ayaan barnaamijkan usoo dhaweynaya waxaa jira uu yidhi dad badan oo aan waxna qorin waxna akrin fadlan hala badiyo barnaamijyada noocaan oo kale ah waa mahadsantiin bahda markabley aad ayaad umahadsan tahay ayaan anaguna leenahay assalaamu calaykum radio markabley waa saynab abukar oo joogta kaskey waan idin salaamay bahda markabley iyo kormeeraha waxbarashada runtii waa barnaamij muhiim ah barnaamijkan waxa aana jecelnahay in barnaamijyadan oo kale na loo sii wado maadaama lagaga hadlayo dadka aan waxna qorin waxna aan akrin iyadoo maanta ay ku beegan tahay bay tiri maalinta akriska iyo qoraalka aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkan sidoo kale canab cabdi axmed waxaa tiri waxaan joogaa xaafadda qalaaliyow ee gobolka gado ee degmada baardhare runtii waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan waana jeclahay barnaamijkan maanta ra'yigayga haddii aan ka dhiibto waxa weeye maadaama soddon sano soomaaliya ay dowlad la-aan ahayd dadka qaarkoodna ay dhibaato wax ku soo barteen waxaa lagama maarmaana in la sii la xiriirta qoraalka ee dowladka degmada baardheere nooga soo diray fariintan maxidiin axmed waxau yidhi magacayga waa maxidiin axmed waxaan ku suganahay deegaanka sariley ee duleedka baardheere runtii haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan waxbarashada ee maanta radio markabley oo ah barnaamij muhiim ah waxaan oran lahaa waxaa jira dadyo fara badan oo dhulka miyiga ku nool iyo kuwo agoomo ah oo magaalada ku nool dhammaantoodba waxay u baahan yihiin xanaano waxbarasho marka wasaaradda waxbarashada oo uu kormeeraha nagala joogo waxaan ku codsan lahayn in runtii ay ka qayb qaataan sidii loo caawin lahaa dadkaasi aan awoodin waxbarashada inay iska bixiyaan aad ayay mahadsan yihiin dhegeystayaasha fariimaha nagula soo wadaagay barnaamijka anuu salaasaadan xirse waad maqlaysaa fariimaha dhegeystayaasha qaarkood iyo sida ay u bogaadinayaan barnaamijka marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dad badan oo u baahan han dhinaca dhaqaalaha in laga caawiyo ayaa jira magaalada si ay wax u bartaan bal markaan fariintaada ku aadan dhinaca waxbarashada iyo dadka ay gabtay dhaqaalayarida ee waxbarashadan u baahnaa iyo sida loo caawin karo
bismi illaahi raxmaan iraxiim laga bilaabo sagaashan iyo saddex sagaashan iyo saddex ilaa iyo maanta waxbarashada dhinacood ma biso anigana kow shaqadii kow aan galay waxa weeye wasaaradda waxba marka aqoonteeda dhamaystay waxaan ka soo baxay dugsiga tababarka macalimiinta xalale dugsiga ta meesha la igeeyeyna waa bakoor waxaan tegay boornaxunle aniga mukhtaar goobata haddii aan horta magacyada lalana buugaanta unesco ayaad ka raadsanaysaa waxaan fariintaas u qorayaa maan u leeyahay qof walba role and responsibility role and respons waa obarda mas-uuliyad la qaaday runtii waxbarashadaas hadda miisaan deg baan leenahay waxaan la taxaweynayna dare waayo imise dugsi baan leenahay waa intaas waxbarashada badintaan leenahay waa intaas district education officer ma noo joogaa haa macalimiinta xaggee ka soo gadoomin kenya ka soo gadoomin waxbarashada ma soo dhamaysteen haa maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dadkooda inay waxbaraan waayahay degma waxaan idinka codsanaynaa oo fariin naxariis idinka gudbinaynaa iyo nimankaan musawirada iyo kaararka la ordaayo anigu ma fahamsani cid ee caawiyaan ma aqaan waxa bini aadamka wax taraayo waa qof aad wax tartay iyo qof baahanoo wax siisay qof baad xarab u saajiso waxbaad tartay haddii cunugaan ilaa secondary markaad ka bixiso aad dhimato waxbaad u tartay haddii boqol iyo toban afarta qur-aanka cadadiisa u dhamaystan waxbaad tartay waxaan u socdaa halbeeka ah dhaqaalahan tirada badan nin kasta oo mas-uul ah oo xilka ilaahay u dhiibay oo maalin uu kursigaa ku fadhiistay horta balogaada ilaahay inuu la xisaabtama markaad meesha fadhiistaana waa maxay roolkiina iyo responsibilitygiina number one what's your plan waxaan plan ka dhiganaynaa haddaan idiin sheegaya number one saas saas saas saas saas adinkaa garanay number two number number two waa waa wasaaradda waxbarashada ma dugsi walba macalimiinteeda inaad dhaqaalo siisaan dhaqaalahaasi haddii la siiyo inaad tirahdaan gelinkan gelinka hore waxbarashada waa inuu diisiga ama maamulka degmadu go-aansado oo u ogaado gelinka dambe inay dadku caruurta iga ay waxbartaan gelinka dambena dadweynaha dhaqaalahaas tirada badan ee meesha kasoo xareynayana kala bar lagu lagu maalgeliyo wasaaradda waxbarashada macalimiinta loogu kordhiyo xuquuqda macalin macalinka baan ee gaajada wax la dhigi waayey ninkii wax siiya ilaahay adduun iyo aakhiraba ilaahay baa mursiinaya fariinta aan gudbinayo oon degmada ka codsanayo waayo bulshadii lacag baa laga soo aruuriyey qasmadii bay kusoo dhacday maamul maamulow waxaan kaa codsanaynaa oo fariintanada kuu gaarsiinaynaa min jeed ilaahu doolo waa xelwa waa anfuru waa buurdhuube waa xaalcadde dhammaan qof kasta oo ku nool gobolkaa gado ha caawiyo waxbarashada gaar ahaan wixii maamula oo markaa mas-uuliyad sheeganaya inay miisaaniyadooda miisaaniyadda waxbarashada hortaas cad annaga waxbarashada maxaa laga rabaa loo soo gudbiya tirada baahidiina ah tirada macalimiinta dugsigaas waa intaas ama adigaba soo baxee tan isbaaran wax cad adag oo dability wax cad oo isu ogyahay waxaasaan macalimiintiina siinay haddee taas maxay keenaysaa in ay geedka hoostiisa macalinka loogu tago macalin muxuu waxu ku dhigaa waxunbu kordhinaya ka qur-aanka qur-aanka ku dhigaya janaajiga waxaanu leenahay diintaa ka hormarayna diinta ayadaa la xoojin number one number two waa maadiga okay waxaanu socono marka waa macalin macalinka baahidiisii xuquuqda degmada soo gasho min fadlakum in aad wax ka siisaan fadhintaas way midda ugu culus badan ayaan gaarsiinaynaa taas markay dhacdana xaafad walba goob walba macalin baa gaaraya sababtaa macalimiintii waa soo gadoomay dadka waxbay soo barteen way imaadeen yaa laga rabaa marka inay kala qaybiyaan waxaa la rabaa inay kala qaybiyaan maamulka degmada imisaa soo qaban jiraysa imisaa jaamacad ka baxan imisaa joogta turkoorta degmada maamka oynu halkaa kaaga muuqdaa xafiiska diisiga ama xafiiska maamulka ama xafiiska ama cod kastoo maamul sheeganaysa okay ujeedada marka dadka gurigii aqoon ay ka muuqato wuu iftiimaya degmadii aqoon ka muuqatana sidoo kale baardheere soomaaliyaan kow ka galan garoy soomaaliyaan kow ka galan waxaa weeye inaad arrintaasi marka aad encouragement inaad na dhiirigelisaan oo qalbiga loo dhistaan oo hambalyada tirahdaan oo macalimiintii dugs dugsi u tagtaan adigoo waalidiin ah oo is aruursaday adigoo ganacsata ah haddii kale drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr waxaad cunta masquulu baad geyn kabacdi waad iska dhiman ma cilmigu ma faafaa waxaad aragtay oo xina nadinato waa diina balaasiyo sababtaa cilmiga waxbuu ku taraya hadduu diin yahay waxbuu ku taraya markuu diinka wax kutar midka kale sidoo kale ujeedadu maxay tahay alcilmu nuurun waljahlu dulaam dal qofka adduunyada maanta waad arkaysaa waxa dharka laga dad baa sameeyey kabaha dad baa loo sameeyey muraahidaha dad baa loo sameeyey wax kasta waa aqoon aqoontuna waxaa weye wa waa meesha ka bilaabato waa waa maala waa garanaysaa markaas laga bilaabo degmo haddii aad rabto inaad ogaato dhulka si u kala sarreeyo badda laga soo bilaabo hal tilaaba haddoo qaado waa sarreynta dhulka ilaa aad kusii socoto oo dhinaca dhinaca maxaan ku dhahdaa dhinaca waqooyiga sidaas yaan north south east award yaan u gaarayna macalin mas-uuliyadiisa uu qaadanayaa waalid maxaan ka codsanayna mudmudagoo nacaawiya wax kasta adigoo sheeganaya nacaawiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaagsan weli daawadayaal dhegeystayaal barnaamijkii waxbarashada ayaan ku guda jirnaa waxaan kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijka dhegeystayaha dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya ee dhinaca fariimaha haddii aan mar kale dib ugu laabto waa cusmaan cabdi axmed oo jooga ayuu yihi xaafadda qalaaliyow runtii waa barnaamij muhiim ah waxaan jeclahay inaan ra'yigayga ka dhiibto anigoo cabiraya sida ay wax u jiraan waxaa jira dad badan oo ku nool goobo ay ku sugan yihiin dad barakacyaala una baahan in la caawiyo oo laga caawiyo waxbarashada qaarkood waxba ma qori karaan waxna ma akrin karaan taasina waxa ay dhib ku tahay bulshada dhexdeeda fadlan ha la caawiyo iyada oo laga taaba qaadayo maalinta akriska iyo qoraalka aad iyo aad ayay umahadsantihiin barnaamijka daadihiyaha iyo weliba sidoo kale kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland aadan xirsi ee gobolka gado waa nin aqoon-yahana aada uga soo shaq uga soo dhex shaqeeyay gobolka runtii waxaan ku ammaanayna ay yidhahdeen doorka wanaagsan ee uu kasoo qayb qaatay waxaan jeclanaa inaanu weydiino su-aal ah maxaa kaga qorshaysan bahda waxbarashada ee gobolka iyo degmooyinkaba maadaama hadda ay horumar samaysay waxbarashada gobolka in lasii taabageliyo maxaa kaga qorshaysan ayuu yidhi dhegeystayaasha barnaamijka
aa waa mahadsan tahay horta marka hore noo mahad celi waxa weeye maan la taxanina waxaan dadaalkaas ku gaaranay soo jeed badan ardaygo macallinkoo dadaalay macallinkoo farrinta gudbiyey oo casharkii si toosa u gudbiyey ardaygiioo qaatay waalidkii oo ku dabagalay kormeerihii oo ku dabagalay ilaa federal state ilaa iyo macana stateka ilaa intaasoo isdaba taagan ilaa district education officer regional regional education officer regional quality service officer and officer intaas oo isdaba taagan baa ardayga waxay xaqiijiyeen inuu ardaygaasi waxba bartay mase ma baranin natiijadana waxay keentay inaan maanta aan soomaaliya kow ka galno haddana haddee waxaa weye waxaan waxaa weye dee insha allahu tacaala meeshaasi meel ka dheer baan usii soconnaa oo waxaan rabnaa anagu wax kala marabnee inaan wax kalaba inta kama shaqaynayno war xarafkan maa qaadno xeer maaha inaan sii soconno oon habeenkii maalinka u soo jeedno inay ardaydeena wax bartaan oo macallinkeennuna uusan ka korboonin dhaqaala la-aan communitygana ay lagu caawiyaan baabuurta xiinkooda la qarajay oo dhaqaalo toosada wasaaradda waxbarashada ku caawiyaan oo siiyaan sababto ah hadda gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada waa maqlaysay gobolka banaadir yes waa wasaarad isbedel waa run waxa go-aan bay qaateen dhaqaalaha ka soo baxday gobolka banaadir maclimiinta qaybtooda la siinaya dhaqaalaha degma ka soo baxda waa qaybta nadanafiya midka gobolka ka soo baxa qaybta nadanafiya midka sababto ah qof walba shaqadii loo diray ha ka soo baxo dab hana la iskula xisaabtamo ninkii waa qabtay waxaana qabtay waxaana qabtay maya ninkaa dharkiisa ad usuqa kabiisa ad usuqa ada anagu cilmiga gudbinaaye maxaan ku radaa wax kale kama shaqeyna bas war ardayo waxbaro guushaada waxbarada ku jirteen insha allahu tacaala waxaa qof kasta waxaan rabnaa inuu hadduu weyn yahay wax barto hadduu yar yahay wax barto hadduu arday yahay warkiisaba daah midka kale ee aan nahaysanina degmada waxaan ka codsanaynaa inay qadkaas nala soo galaan oo aan tirokoab ku samayno dadka aan waxbaranin hadduu tuulo joogo hadduu displaced people joogo hadduu meel kasta joogo macallimiintii way joogaan ayagoo tiro badan oo ka soo gadoomin qaxootiga annagana tababar macallimiin waan siinaynaa anoo wasaaradayda jubbaland state la kaasanayo waxwaxbaranaaya adinka kaalintiini waxaan inaad ka soo inaad nagu caawisaan baan idinka codsanayna wax anagu waa codsi iyo fariin aan dhiirigelin u baahannahay inaad dhiirigelisaan inaad dhiirigelisaan baan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof walba u la caawina
waa mahadsan tahay aadan ee gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysay ah door noocee ah ayay horumarinta waxbarashada ka qaadatay hay-adda unicef
waxaan rabaa meeshaan inaan fariin uga diro min fadlakum horta awalan waxaan waxaan salaamayaa hay-adayda ama wasaaradayda waxbarashada jubbaland state oo ugu sarreeya wasiirka oo ku xugo maxamuud maxaan ku idhahdaa axmed siyaax axmed siyaax axmed siyaax waxa weeye aada iyo aad aqoontaada iyo tilmaantaada reebaan uga nahay wasiirka inagana sidoo kale kii naga dhintayna allah u naxariisto inta kale oo macnaa cali diyaad oo agaasimaynaana sidoo kale maaliyadda shaqa shaqaalaha sidoo kale ninka imtixaanaadka haddee nuur shaalow wax badan baan kula soo hadlay imada asoojibaanina walaalow waayay bifamakum wax kale adigu wax kale kuuma sheegaye xarfaha aan kuu soo qoray jawaabtooda iga soo bixi sababto aqoon baan kugu dumaaya sababtaa ninka imtixaanka saxan tahay taas waa taas waxaa kale wasiirka waxbarashada jeesi baa tahay waan ku hambalyeynayna mar walbaan ku hambalyeynaynaa qolada labalabada iska celi waa meel midda kale wasaaradda waxbarashada ha ilaawin xer saxayda ha ilaawin maryan afkow ha ilaawin xuseen seedow ha ilaawin xaashi ha ilaawin cabdilatiif ha ilaawin unicef education sector waxaana qaranka ka codsanaya xersi caynab iyo bahdiisa waxbarashada in la siiyo normal peace price sababtoo ah waa la afduubay waa la watay meel badan waxay ka soo dhaqaaqeen ee muusamareeb waxayna tageen canfur meesha u dambaysa dhismaha unisef waxbarashada wuu ka muuqdaa dadka ay qaatayna waa dadka eelka u ah waxbarashada dadkaasi aan idiin qeexo waa inuu tababar macalimnimo soo dhamaystay oo yaqaaneen midda kale waa inuu lafoora ka soo baxay waxaan kale oo fariin khaasa u dirayaa maxamed cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir waxbarashadii badbaadi aqoon baan u leedahay lafoora waa taqaanaa jee axmed cabdiraxmaan jee waa kaa dhintay xasan shaab waa kaa dhintay aadan maata waa kaa dhintay wasaaradii waxbarashada oo lafoora ka soo baxday oo manhajkaan samaysay aniga inta maskaxdayda ku jirto adiga waa xasuustaa agaasimahaygina waa tahay runtii wadhimayo hadee ninkii beeraha ninkii yani in aan maadadii aan ku qalin jabinay oo metechnology nala soo baray inaan jeclaano hanugula yaabina sababta wasaaradii waxbarashada maxamed cabdiqaadir waa madadkaan maanta waa sida aniga aan dareemayo ninka maanta hoose dhaxe sare wax kala maya inta yani wasaaradii waxbarashada usha wasiirka waxaan ka codsanayaa maxamed cabdiqaadir inuusa gacanta sii dee gacanta qabto oo xogta caynab xogta caynab haddii aanan qoonina hadda anaa kuu sheegay nimankaasna waa la foolay ayagana sidoo kale consultancy xigmadda iyo nuxurka iyo caqliga ku jira wasaaradii waxbarashada gacantaa lagu qabto adaa nimankaan kale ee weerarka lagu hayo lagu soo duulina adag dhulka kale waxu baratay dhushaqa taga laakiin waxay la foolaa wasaaradda waxbarashada loogu imaanina iyo macalimiinta ah taas macnaheedu waxaa weye wax kale maahane ninkii caqli fiican lama diidayne waxaan arkay la foolo badan oo maarata meelaha ka muuqanin gaar ahaan maxay cabdiqaadir walaalow waa ku salaamayaa wasiirkeena geesigaana min fadlakum geesinimadaada habaqin soco ilahay baa kula jiray asalaamu calaykum ma ma adiga wakaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay kormeeraha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka gado aadan xisi aadan oo barnaamijka waxbarashada oo maanta aanu diiradda ku saaraynay muhiimadda uu leeyahay akhriska iyo qorista iyadoo maanta sideedda sebtembar ay tahay oo ah maalinta la aasteeyey maalinta qaran ee ku aadan qorista iyo akhriska haddaba barnaamijka oo ay gacan weyn ka geysatay soo saaridiisa hay-adda unicef oo kaashanaysa u s a oo radio markabley la kaashatay oo halkana aan idinkala joojinay anigoo qadar ah yaxyana uu noo farsameynayay daawadayaal dhegeystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa axmed cumar saalixe ayaa barnaamijka isku soo dibariday tan iyo intaan dhegeystayaal dib ugu kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo